kumanaan dadweynaha magaalada baydhabo ayaa saaka salaada ciidda waxa ay ku dukadeen garoonka kubadda cagta dhaktar ayuub ee magaalada baydhabo waxaa salaada kula dukaday shacabka magaalada baydhabo mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed oo uu ka mid ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo mas-uuliyiinta heer maamul gobol iyo degmo salaada markii la dukaday madaxweyne shariif xasan ayaa isagoo shacabka salaada ciidda uu la dukaday la hadlayay wuxuu u sheegay in dhibaatada ugu weyn ee shacabka haysata inay tahay kooxda al-shabaab oo caqabad ku ah buu yidhi amniga iyo kala dambeynta shacabka koonfur galbeed uu haysto haddii ununay dowladnimo la hela wadankan sidii haada jari walgorobe meelusa seedaynaatana wal ogi marka wadankiinisuna ilaayahan ignago oo ahaan dowladiidka ee dhibaatada ee ogeeka laku dhaqada waaysanyi ummado ku dhaqada waaysanta jidite laku maro waaysanyina ina ilaahay noo qobdo unuun isku qobanaa runtii ciidamada nabaddo ka shaqeeyaas ilaahay nabaddo sugu koree haa nabaddo sugu hayo ciidanka mahadnage oo amisoman ka horeyta oo militariga iyo booliiska iyo nabadsugadda iyo koonfur galbeed ciidiisha dhammaantiyo iyo dadweynaha nabaddo jeel oo nabaddo kala shaqeeyo haayaan marka ciidamada nabaddo kala shaqaynaan nabaddo ka shaqaynaan hooba nabadla hela nabadanaasa nuugale una dhan barwaaqoana shacabka magaalada baydhabo ayaa aada u soo dhoweynayay munaasabadda ciidul adxaha waxayna ahaayeen kuwo isku marxabaynayey qaar ka mid a dadka magaalada baydhabo ayaa ka hadlay dareenkooda magaagay weyleeray ustaad axmed xasan cabdiraxmaan runtii farxadda geeka oo ciidun oo laha ku tukaday stadium doctor ayuub eeda eeda kor ankakacasanta may jardhe muslimiinta oo dhan wayna iska hambaleeyeen maarna ciidi oo ciidul adxa eh oo runtii oo dhammaantii oo ha kuwada baheen xaafado ka tirsan tumanka xaafadood ee ka tirsan magaalada baydhabo iyo runtii farxad eeda eedan ku muuqata run ahaantii iido badana un way ku tukadaan isbartiibada waana sida maarna qaalibka inta isbartiibooyinka maarna meelo bannaanka ee salaada ciido laku tukada hambalyo indira dhammaan muslimiinta meel kasii dhoogaan ee gaar ahaan qowmiyadan ku nool ee koonfur galbeed soomaaliya magaca meelera yuusuf cabdiraxmaan nuur yuusuf alfa mayba geega hambanay salaadul ciid inaan ku tukan doctor ayuub stadium mayba anta hambalyanka diray dhammaan muslimiinta meel kasta daafaha adduunka iyo ku noolin waxaa sidoo kale si weyn looga ciiday degmooyinka xudur diinsoor iyo afgooye oo maamulka koonfur galbeed ka tirsan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo